barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada iyo weliba qaar ka mid ah efemyadaasi geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan waa isniin labada bisha abril sanadka labakunsideedyotobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaci iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro badan oo fursado shaqo ka hela ganacsiyada ay magaalada nairobi ka furtaan dhallinyarada kale soomaalida ee halkaasi ku dhaqan
dabcan shirkadaha ajinsiyada iyo qaababkay u shaqeeyaan waayadan waa soo kordhayeen in dadkii ay khidmaddii iyo adeeggii u fududaynayaan ka sokoona waxay soo kordhinayeen shaqo abuur badan oo dhallinyaradii waxbaratay ama baagamuudadahay inay shaqo abuur u sameeyaan anigaa ka mid ah oo hadda xafiiskan ka shaqeeyo dadka ka shaqeeyaan ka mid ahay marka waxaan u aragnaa ajansiyada soo badanaya inay dhallinyarada dhinac ay ka siinayaan fursado shaqo oo ay ku shaqeeyaan
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhallinyaro ka shaqeeya dalxiiska oo ka warramaya sida ay ku soo bilaabeen iyo hannaanka ay ugu shaqeeyaan kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin inta barnaamijkuu socdo heesaha aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
waana culus baan ararkaaga doonaa
qodobadaasi ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ugu yaraan toddoba qof oo lix ka mida ay isku qoys yihiin ayaa lagu dilay ama la dilay kadib markii ay la qarxday miino waddada bartankeeda lagu aasay deegaan qiyaastii toddoba kilomitir dhinaca galbeed ee kaga beegan magaalada buulaburte dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxa ay kala yihiin hooyo iyo afar carruura oo ay dhashay iyo aabbahood iyo weliba macallin dugsi qur-aan waxaanay ku sii jeedeen magaalada buulaburte iyagoo ka tegay tuulo ku taalla galbeedka magaalada qoyska ku dhintay qaraxa miinada ayaa adeeg caafimaada waxay u doonanayeen magaalada afarta carruur ee dadka dhintay ku jiray waxaa ahayey xanuunka jadeecada sida ay v o eda u sheegeen dadka deegaanku guddoomiyaha buulaburte cabdi daahir guure ayaa warfiidyeedanaya isaguna u sheegay nooca miinada in ay ahayd kuwa taangiyada lagula dagaalamo waxaana loogu talagalay in lala beegsado gaadiidka ciidamada oo waddada isticmaala al-shabaab ayaa xalay weerar wakhti kooban socday waxa ay ku qaadeen saldhigga ciidamada amisom iyo weliba kuwa dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka buulaburte
waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso la geeyey afar iyo labaatan maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada dalka iiraan axmed maxamed dhuxul oo ahaa kabtanka markabka la yidhaahdo naciim laba ayaa sheegay in sanadkii ay ciidamada badda ee dalka iiraan ka qabteen meel u dhow raas khaymah oo ka tirsan dalka imaaraadka carabta kabtanku waxaa kaloo uu sheegay inay wateen maraakiibta lagu kala magacaabo yaxye iyo naciim laba oo ay saaraayeen badmaaxiin dhan qof kuwaasoo muddo afar sano ka badan ku xirnaa xabsiyada dalka iiraan waxaana uu sheegay in ay ka shaqaynayeen arrimo ganacsi xilligii la xirayey maxaabiistan ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaa kusoo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka bari iyadoo guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacaysna uu sheegay in soo dhoweynta maxaabiistan ay gacan ka geysatay maamulka dowladda puntland militariga ruushka ayaa sheegay inuu jiro heshiis hordhac ah oo dagaalyahanada mucaaradka suuriya ay uga baxayaan dhulkii ugu dambeeyey ee beriga magaalada quuta oo weli gacantooda ku jira tani waxay xukuumadda suuriya u suurto gelinaysaa inay dhulka ku xiran caasimadda dimashik ay si buuxda ula wareegta maamulkooda kadib muddo lix toddobaad ah oo ay halkaasi ka socdeen howlgallo militari oo ay ku dhinteen kun iyo lix boqol oo qof oo rayida fallaagadu weli ma aanay xaqiijinin warka ka soo baxay ruushka mana jiro hadalla ka soo baxay ruushka oo ku aadan xilliga uu bilaabmayo ka bixitaanka fallaagadaasi siiriyaanka ku sugan dhulka iyo weliba weerarka xagga hawada ee quuta ayaa ku khasbay in kumanaan dad oo rayda ay qaxoontiye noqdaan islamarkaana ay guryahooda ka qaxaan mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay duhur wacana wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaanad warkaasi ku maqlaysaana waa idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana nairobi magaalada nairobi muddooyinkii u dambeeyey waxaa ku soo badanaya ganacsiyada ka shaqeeya qaadidda agabka xamuulka iyo weliba iibinta tigidhada diyaaradaha kuwaas oo ay furanayaan dhallinyarada soomaalida ee ku dhaqan magaaladaasi nairobi ganacsiyadan ayaa qaar ay adeegsadaa teknolojiyadda casriga ah islamarkaana ay shaqo ka helaan dhallinyaro badan oo magaaladaasi ku dhaqan waxaa warbixintan magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xareed ganacsiga shirkadaha diyaaradaha la shaqeeya ee tigidhada iyo xamuulka qaabilsan ee ay ku lug leeyihiin dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa bilihii ugu dambeeyey aad ugu soo badanayay waddamada geeska afrika oo ay kenyana qayb ka tahay shaqadan oo inta badan ah mid lagu hago amaba looga shaqeeyo tiknolojiyadda waxaa muddooyinkan dambe aad ugu soo biirayey dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo qaarkood ka soo qalinjibiyey jaamacadaha dalka kenya waxaana magaalada nairobi aad ku arkaysaa xafiisyo cusub oo ah kuwa shirkadaha diyaaradaha oo laga hergelinayo xaafadda islii ee magaalada nairobi xuseen maxamuud koonfuri oo ka mid a dhallinyarada dhowaan xafiisyada cusub ka hergeliyey jidka labiyo tobnaad ee xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa ka sheekaynaya faa'iidooyinka ay xafiisyadan u leeyihiin bulshada iyo sidoo kale faa'iidooyinka ay iyaguna ka helaan shaqadan waxaan ka mid ahay dadka ajensiyaha kuleh magaalada islii ajensigaanaga waxaa la yidhaha burata reven agency baa la yidhaahdaa wuxuu ku yaalaa twelve street marka waxyaalaha keenaya inay maaragtay sii bataan waxaa ka mid a dadkii oo teknolojiyadda caalamka la shaqaynaya oo maaragtay fudaydsanaya in ay meesha ay shan saac ama lix saac socon lahaayeen in ay forty minute ku tagaan kabacdina ay soo laabtaan marka teknolojiyaddii iyo maaragtay waxay la socdaan yani systemka isbedelaya adduunka marka wax fara badan baa isbedelaya waayo way soo badanayaan waa ognahay taas waay annaga laftaanadu aan maaragtay aan ajisye badan u furray marka saasaa keenaysa shaq marka hadda shirkadaadan agensiga oo kaleeto maxay qabataa waxyaabaha waxay qabataa waa cargo oo dadka meelaha kale xamuulka alhaa alaabta xamuulka qaadaa way u fududaysaa qofkii haddii awal alaab qof aad u dhiibta aadan heli jirin ama inay kaa dhunto aad ka yaabaynin aad ka yaabaysay hadda waa lagu xidfinaya magacagaada qoraysaa reerkaagi meeshu dooni baad jooga waa lagu geynayaa marka taasi waa xagga qaybta oo maaragtay xamuulka tigidhahana waan goynaa oo qofku waan u sahlaynaa in aan tiidhka online ugu goyno inaan maaragtay isagoo guriga si jooga dhaan xilligaasa maaragtay xilligaaga intaasa ka dhiman oo mise u diro waxyaalo fara badan baan qabnaa oo howl fudeydina dhalinyaro fara badanna waan ka shaqaynaa maxaa marka faa'iido oo ku qabtaan ka dhalinyaro ahaan shirkadan oo kale faa'iido waan ku qabnaa kow dhalinyaro fara badan baan shaqaalaysiinay oo ajensiyaha ka shaqaynayo inta badan dadka waaweyn teknolojiyadda iyo systamku ma fahmaan dhalinyaro fara badan baan shaqaalaysiinay oo dhalinyaro shaqa la'aanta ee shaqooyin baan u abuuray annaga laftaanadu maaragtay wax baa naga soo galo wixii haddii wax naga soo gelaynin shaqo abuur intaa leeg maana samayseen marka maasha allah baan leenahay waa fiicanta adeegyada ay dhallinyarada ka shaqeeya shirkadaha ajansiyada loo yaqaano ay u qabtaan bulshada kasako waxaa xarumahani fursado shaqo ka helay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo markii hore ay shaqo la-aan ku haysatay magaalada nairobi bismilah magacayga waa maxamed cabdi waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool nairobi dabcan shirkadaha ajansiyada iyo qaabkay u shaqeeyaan waayadan waa soo kordhayeen in dadkii ay khidmaddii iyo adeeggii u fududaynayaan kasakoona waxay soo kordhinayeen shaqo abuur badan oo dhallinyaradii waxbaratay ama baagamuudadahay inay shaqo abuur u sameeyaan anigaa ka mid ah oo hadda xafiiskan ka shaqeeyo dadka ka shaqeeyaan ka mid ahay marka waxaan u aragnaa ajansiyada soo badanaya inay dhallinyarada dhinac ay ka siinayaan fursado shaqo oo ay ku shaqeeyaan dhinaca kalena waxaan isdhihi karaa dee ajansiyadu inay soo bataan waxaa keenaya fududayn ay fududeeyeen safaradii dhulka la mari jiray badaha lagu safri jiray taasaana keentay in dadku ay door bidaan hadda laf badankood inay hawada ku safraan marka waan soo dhoweynayaa shaqo abuurka dhallinyarada loo sameeyey aan ka mid ka ahay dadka fikradahan keenayna waa waa ku mahadsan yihin arrintaas dadka ku safraya diyaaradaha oo aad u batay iyo xarumaha shirkadaha diyaaradaha waaweyn ee lagu safro oo aad uga fog xaafadda islii ayaa sidoo kale keenay in dhallinyaradan ay furaan xafiisyada noocaana iyagoo xiriir wada shaqayn oo dhow la leh xarumaha shirkadaha diyaaradaha
magacayga waxa la dhaha maxamuud cabdulaahi ani waxay la tahay sababaha ay u soo bateen shirkadaha diyaaraduhu waxa weeyaan midda koowaad dadkii raacaya way bateen sababta u bateen waxa weyaan arrin arrimo la xiriira amniga markaad fiiriso wadamada kale ee afrikaanka xagga transportationku wuu sahlan yahay oo tareenaha shaqeeya wadooyinku way fiican yihiin laakiin dhulka soomaalida arrintaasi kama jirto wadooyinka oo xun amni xumada ka jirta dalka sababahaasaa dadku inay kusoo bataan keenaya taasaana keentay marka dambe in diyaaraduhu bataan arrinta kale oo ahaa een, shaqadu waxay u badatay iyo travel xafiisyada waxay u bateen waxa weeyaan een, adduunyadu waxay u socotaa xagga technology-ga marka technology-ga casriga ahaa waa qaab online wax lagu shaqeynayo onlinekaas wuxuu keenay in dhalinyaro fara badani ay ku dhiiradaan inay xafiisyada furaan inay shaqadan ay galaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
idaacadda duhurnimo ayaad la socotaan ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a boqolaal qof ayaa sanad kasta dalxiis ku taga goobo badan oo ku yaala qaaradda afrika waxaana dalalkaasi ay dalxiisya- dalxiisayaashu tagaan ka mid ah dalka jabuuti oo ay sanad kasta tagaan dalxiisayaal ka kala taga amerika yurub iyo Aas- aasiya waxaana inta badan shaqo ka hela dhallinyarada dalkaasi ku dhaqan kuwaasoo adeegyo kala duwan u fidiya dadka dalxiiska ugu yimaada wariyaha v o eda jabuuti sagal siciid faarax ayaa la kulantay islamarkaana adeegyada ay bixiyaan ka wareysatay maxamed maxamuud wacays iyo axmed shariif oo ah dhallinyaro leh shirkad dalxiis
markii hore waxaan ku bilownay nin baan la shaqaynaynay nin waxaan ka shaqaynaya baan raacnay markaas waan raacnay bil baan la soconay markaan bishii la soconay aan meeshaan soo aragnay markaas waxay noqotay bacda bishii ah, si- isaga siduu dadka dee maad aragtay ah, u raaligelinayay siduu ugu macneynayay ah, waxbaa ka baranay at the same time waxaan ku biirinayna dhinacan ah, internetkana documentation waan s- in- wixii macluumaad u baahneen oo dhan int- internetka baan ka soo saaranay markaas ah, dee waa laga fiicanya maad aragtay dadkii intay dhulkaa kale ka imaadaan adiga wadankaaga dib kaaga sheekeeyaan oo kaa yaqaanaan marka hore inaan anaga si fiican dalkan aan u baranay ahayd hadday tahay ah, dhinaca maxaan ku rahdaa cilmi syniskan hawada cimilada in buuraha waxaayoo dhan marka xataa istoriga ayakaa kaaga sheekeynaya oo waxaa moodaa inay adigii meesha ku dhashay inay kaaga khatarsan yihiin inay kaa badiyaan baa moodaa oo kaas markaas ah, markii horeysa saabaan ku bilownay ah, iyo waxaan aragnayna shaqadan inay shaqo wanaagsan tahay shaqo aada u fiican ay tahay laakiin dalka jabuuti dadka inta u badan ee magaalada ku dhashay badanka ma yaqaanaan marka inta taqaano aada bay u yar tahay oo saad u garanaysa dee jabuuti waxa lagu hadlaa faransiis baa lagu hadlaa marka faransiiskii baa xerxeraya dadkii dadkan imadaan waxay u badan yihiin dadka imanaya english badanka english baa lagu wada hadlayaa ka soo qaada iminka afar qof baa isku timiday afartii qof qof baa faransiisa way dhacdeena qof baa faransiisa saddexdii kale waa waa english ninkii faransiiska englishka wuu garanayaa marka waxay noqonaysaa inaa afartii qof english aad ugu macnaysid ayay noqonaysaa marka adigii reer jabuuti haddaa englishkay garaneen way adagta inaad sidaad ah, meeshaad uga shaqaysid marka markaad noqonaysid eh, qof ka shaqeeya dalxiis horta kow waa inaad dhulkaagi taqaanaa luuqadiina waa inaad taqaanaa ha marka ah, luqadii waa inaad taqaanid luqado badanna waa inaad garanaysid ah, adigaaga laftigaaga waa inaad waayo arag noqotid dhul badan soo martid ah, marka dadkan sidaa adigana eeg waa la maaweelinaya dadkan inta u badan markaad dhulka uga sheekaysid sawir fiican baad ka siinaysaa dadkan dhulkaaga yimaadeen kuma- ma yaqaanaan waxba kama yaqaanaan walaa afkii dhaqankii diintii waxba kama yaqaanaan wax badan baa u macneynaysaa dadkan maalinta magaalada ay- ay imaadaan dadkaasi adiga maahan indho kale male marka adiga in sawirka ay kaa qaataan unbay magaalada ka qaadanayaan marka waa shaqo aada muhiim u ah oo shaqo wadaninimo weeyaan oo dadkaaga ah, wadankaaga dadka jeclaysiinaysid aada beraysid dadkan imanaya eh, qaab nocey inay ku yimaadaan se say- say isku heshaan waxaan isku helnaa internetka marka internetka baa jira in, uh, website baa furan websitekaasay soo galaan markaas uh, websiteka markay soo galaan qof kastaba wuxuu ku sheegayaa inta cisho uu rabo marka websiteka intii programka way ku jirtaa programka wax dhaafsan way dhacdaa inay uh, inay dhahaan uh, maadaama adiga labadii cisho aad nahan wanaajisay soomaaliyana gee etoobiyana gee inaan sii raacnan haddana oon adi ah, ilaa iyo barbaraha dhulkaas oo dhan ilaa hargeysa isku xidhid min hargeysa jabuuti ilaa etoobiya inaa isku xirtid saabay noqonaysaa marka qofki tusaalahaan kale hadduu qof maraykan ka yimaado kale oo jabuuti raba inuu saddex cisho afar cisho joogo imisaad lacag ku jaaj garaysaan maxaad haystaan qalab aad ku aad ku haysaan waxaan waa waa packages package weeyaan wax laga laga gadayo dadkan marka waa cuntadoodii baa ku jirtaa hurdadoodii baa ku jirta laba cish hadday tahay iyo hadday afar cisho tahayba dadkan maadaama ay tigar usoo baxsheen meeshii muhiimiyad bay siinayaan bay ka dhigan tahay marka qiimahana waa qaadan karayaan ah, sida maxaan ku dhahaa in sideed boqol oo doolar laba cisho laba qof inay ku qaybsadaan yaa dhici karta saddex qof ay ku qaybsadaan baa dhici karta lianno wadankii dee shidaalkana waa qaali korontada waa qaali oo adiga garanaya markaas dhulkaasoo dhan baa la seexinaya marka ah, saabay noqonaya dee qiimihii iyo marka tusaalahaan haddaad sideed boqoloo dollar qofkii ku qaadaan labadii cisho oo kale hadday sideed boqoloo dollar tahay oo idinkaa qabtaan baabuurkii cuntadii ammaankii iyo wax walba kaas wax walba ana kaa qabna waktiga uuna raacay laga bilaabo ilaa waktiguu dhammaanayo labadaa cisho biyo hadday noqoto sharaab noqoto hurdadiisa wixiisa dhan ana kaas ku qab Een, adiga maxamed isku grubatin meelaha ugu badan dadka aad geysaan oo kale haddaad waxii ka sheegto waxaan geynaa lacag casaar baan geynaa lacag abi baan geynaa dhaay baan geynaa ilmushaa baan geynaa tajora sable blanc dhulkaa dalxiiskao dhan baan geynaa iyo ilaa somaliland iyo ethoobiana waan geynaa dadka yimaada ayay u badan yihiin jabuuti waxaa british maraykan eh, china jabanis germany all adu walaahi dad badan way yimaadeen dalka meelaha aad tagtay dalxiiska meelihii kugu qurux badnaa xaggee ahayd anu waxay ku qurux badnayd magaalada zeylac zeylac inta jabuuti waxaa ku qurux badan meeshan lakabir idhaaho laaga markay subaxdii ceedda soo baxaysa oo kale oo adhagii iyo ribaadiyihii iyo shimbiro jiiqjiiqdahaya oo iyo ceed casaana sawir xoog qurux badan waaye wuxuu bilaabmaa ah, oktoobar bay bil- bilaamataa oktoobar ilaa iyo bisha shanaad may ayay socotaa kabacdan ah, wixii ka dambeeya intaas waa kuleel dhulkii ah, la tegayay sida lagcasal ee lakabi oo kale waa kuleel aad bay u kulashahay xataa toddobada subaxnimo waa kuleel markaas ah, lama tegi karayo dee
Een, waxaa la yidhahdaa lag asaal mise lag abey waa meesha ugu kulul adduunka ha ha ha Ah, lagcasaal aad bay u kulushahay lianno ah, badday ka hooseysaa ah, boqol iyo shan iyo konton mitir ayay badda kasii hooseysaa marka waxa weeyaan ah, taas darteed baa keenaysa waxa waaye meesha in afrikada ugu hooseysa weeye meesha ah, afrikada ugu hooseysa markay tahay waxay noqonaysaa ta saddexaad ee caalamka ugu hooseysa waxaa ka horeysa ah, baddii ah, dead sea la- la- dead sea la dhaho waxaa ku xigta ah, tug kale oo oo gal kale oo oo ku yaala urdun iyo israa'iil u dhexeeya oo tiberiad la dhaho kaasa isagana ku xiga marka tani waa tii saddexaad caalamka laakiin afrikada iyada ugu hooseysa marka xagaagii xataa waxay noqon kartaa ilaa konton degree way gaari kartaa xagaagii marmar way dhaaftaa labayo konton way noqotaa markaa sidaa darteed ba xagaagii loo tegi karayn laakiin waktigan oo kale ah, oktoobar kaga qabo ilaa mee waa iska caadi waxay noqotaa ilaa soddon sideed iyo so- labaatan toddobiyo labaatan ilaa shan iyo soddon ma dhaafto xilligan oo kale waagaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud wacayds iyo axmed shariif oo ah dhallinyaro shirkad dalxiis kula dalka jabuuti waxaanay u warramayeen waryahayaga sagaal saciid faarax dhegeystayaal qayb koley kaga warramayaan sida ay u wadaan dalxiiskaas iyo weliba wadamada iyo qaybahay ka kala yimaadaan dadweynaha ay halkaasi uga adeegaan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadda iyada duhurnimo ee maalinta berriya haatan haddii aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan heesta adiga iyo dadnimada iyo weliba codka fanaanada deeqa ciise duhur
oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay inayahow jacaylka hirbad baa daweynley inayahow jacaylka hirbad baa daweynley oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay inayahow jacaylka hirbad baa daweynley inayahow jacaylka hirbad baa daweynley orahiyo nasteexiyo haddii loo ergo daduga xoglaaday ma aqoon laanbaada wuxuu waafagaystay oo dhibtuu yeelay aadmiga sidaduga xoglaadahay ma aqoon laanbaada sidaduga xoglaadahay ma aqoon laanbaada
codkaasi macaan ee fanaanada deeqe ciise iyo heesta adiga iyo dadnimada haddaan intaasi ku dhaafno dhinacii cayaaraha markana nala dhegaysta wararkii u dambeeyey
kubadda cagta halgan ee ka socotay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa ku guulaysatay koobkii kubadda cagta ee magaalada colombos ka socday kaa oo ay ka qayb galeen ilaa iyo lix iyo toban kooxood ciyaartii kama dambaysta ayaa waxa isugu yimid kooxda halgan iyo koox kale oo isla gobolka minnesota ka socotay oo la yidhaahdo midnimo labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar la jeclaysan karayo midnimo koobkani hore laba jeer ayay ugu guulaysatay ha yeeshee halgan midnamo kuma aysan guulaysanin koobkan balse waxa ay fursaddaasi ay haysatay oo faynalaha ugu soo gudubtay ay ka dhabaysay kana dhigtay mid ay koobkaasi ku guulaysatay ciyaartii kama dambaystahi ee axaddii gelinkii dambe ka dhacday magaalada colombos ee gobolka ohaayo xuseen suudaan oo ah tababaraha kooxda halgan ee koobkan ku guulaysatay ayaa v o a waxa uu sharaxaad ka siiyey sida ay ugu suura gashay in koobkaasi ay ku hantaan iyo sida ay u arkaan walaahi suurtagal sida inoogu suurta gashay waxaa waaya wadajir ku xirnaan iyo isxushmayn oo tiimka guud ahaan iyo kala dambeyn intaasa inoogu suurta gashay ilaahay iyo ilaahay iyo ilaahay iyo ilaahay amarkiisa soo marka ilaahay alxamdulilaah aad iyo aad inta waxaa ugu mahad celinayaa dadkii gudiyaashii dadkiina saaciday faaniskii kulli mar dambe ma dhaceyso halkan koob ma qaadin this our first cup ohaayo insha allah many more to come waayahay markii ugu horraysay ayaad koobkan ku guulaysateen marar badan waad ka soo qaybgasheen ilaa iyo intaad ka soo qaybgalayseen ciyaarahan kooxdan halgan intee bay gaadhsiisan tahay wallaahi meeshan waa inaad ahaatid nin duuqaad badan goobkan waa intaasoo kooxood lix iyo toban kooxood oo kala daran oo qarashii safar soo galaayo aa wada nahay kulligeen waxaan rabnaa inaan nambar wan noqonno ma fahamti marka laakiin haddii maanta aadan noqon inaad beri suugto oo dimashintaas ka ahaato marka anaga waa soo sugnay intaas soo sugi karno shan sanaan soo sugaynay marka sanadkan waa sanadkeennii alxamdulilah
samafaynalihii waxaad la soo ciyaarteen kooxdaad la soo ciyaarteen oo aad ka soo badiseen markaad isu barbardhigto iyo faynalkan aad deesheen labadaasi kulan keebaa idinku adkaa oo idinku xamaasad badnaa wallaahi labada geemba laba geem oo kala yaraysato ma ahaen siyaara laala ciyaar samafinalki waa koox aad iyo aad u fiican oo meeshan koox badan ugu guulaysatay laakiin guushii anakeen raacday labada koox hal qof hal kooxeed guush raacdaa guushaas anakeen raacday laakiin kooxda finaalka imaaday midnimo koox yaraysatona ma ahan aad iyo aad tiim fiican oo isku magaalo aan nahay oo tiimaa isku magaalo nahay oo aad iyo aad u fiican oo koobka ayagana annaga u rabno u rabaanay ahayn waa tahay aad baad umahadsan tahay suudani wakhtigaagii iyo guusha aad kooxdaad la gaartayba waan kaga mahad celinayna waan idinku hambalyanayna waa mahadsantahay deer ciyaarta kama dambaysta oo labada kooxood ciyaar wanaagsan soo bandhigeen ayaa ku dhammaatay saddex gool oo halgan ay dhalisay iyo laba gool oo ay kooxda kubadda cagta ee midnimo ay dhalisay tartankan oo sannad kasta la qabto ayaa galay sanadkiisii siddeed iyo tobanaad iyadoo kooxba mar ay ku guulaysanaysay islamar ahaantaasina ujeeddada ugu weyn ee tartanka loo qabto uu yahay isdhexgalka bulshada soomaaliyeed ee ku kala dhaqan gobollada kala gedisan ee waddanka maraykanka iyo sidii markaasi dhallinyarada soo koraysa looga wacyigelin lahaa arrimaha dhibaatooyinka u keena ee dembiyada lagu galo sida daroogada iyo waxyaabaha dilalka keena tanina waxay qayb ka tahay dadaallada ay xubnaha kubadda cagta garan kuwa isboortiga ay wadaan jamaal axmed cusmaan v o a colombos ohio
waa hagaag dhegeystayaal jamaal axmed cismaan aad buu mahadsanyay oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha gabagabada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayayni ku sii dhownaayay haatanna aynu jaleecno dhinaci kaalmaha heesaha mar kale waxaa idinku soo maqan heesta heshiis guur iyo weliba codadka cawaale aadan iyo haniyuuke
codadka baxsan ee labada fanaan cawaale aadan iyo haniyuuka iyo heesta heshiis guur waxay gebagabo u tahay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin shirwac iyo anigoo ah caashi ibraahim intaan mar kale kulmayno haddii aan laydmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Wake up.